الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا bartamihii sanadkii labada kun iyo lixda ciidamada etoobiya ayaa duulaan bareera ku soo galay dalka soomaaliya iyagoo taageeraya dowladdii ku-meelgaarka ee baydhabo fadhigeedu ahaa uuna hogaaminayey cabdulaahi yuusuf axmed ciidanka xabashida etoobiya oo uu kaxaynayey xiqdi iyo colaad ka dhana shacabka soomaaliyeed qoortana ku sitay saliibka ayaa maalin cad soo galay caasimadda soomaaliya ee muqdisho astaamihii dalka ee madaxbannaanida muujinayey sida madaxtooyada iyo wasaaradda gaashaandhiggana waxay noqdeen talis xabashidu leedahay جمعوا الجموع وأملوا وضعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا isagoo saaran taangiida ciidanka etoobiya dalkiina u gacangeliyey cadowgii ugu adkaa ay soomaali lahayd oo ah nasaarada xabashida ayuu dagaal oogay cabdulaahi yuusuf ku faanay inuu xamar xoog ku yimid xoogna ku joogo awood baanu muqdisho ku tagnay kuna joognaa haddeer taasi waa waxqabad weyn horta waxqabad weyn oo ballaaran weeye ciidamada etoobiya iyagu iskama soo gelino annaga u yeernay intaan u baahannahayna waa joogayaan hadda alla dadka la weydiin maayo dadka madax baan u nahay inkastoo etoobiya aanay muqdisho ka helin soo dhoweyn iyo marxabayn oo ay reer muqdisho halgan adag kala hortageen kaasoo ku qasbay in laba sano kadib iyagoo hoog iyo halaag jiidaya ka baxaan soomaaliya haddana halkaas kuma joogsan cadaawadda etoobiyaanka
وضعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sanadkii labada kun afar iyo tobankii mudaxileedkiisii hore wuxuu heshiis iskaashi xagga difaaca la galay dowladda etoobiya heshiiskaas ayaana sabab u noqday in ciidanka etoobiya loo huuyo shaarka nabad ilaalinta sidaasina ku gumaadaan shacabka soomaaliyeed xasan sheekh haddaana qaldaneyn madaxweyne xasan sheekh markuu xukunka labadii kun iyo iyo labiyo tobankii oo yimid ayuu dib u soo celiyey etoobiyaanku way shokaansadeen way la hadleen waxay ka dhaadhacsiiyeen een, eh, inay wadanka la qaba doonaan wax u qaba doonaan ay soomaaliya ka saacid yani soomaaliya etoobiya etoobiyada hore maaha Eh, waad ogeed xasan sheekh jigjigu tegay cabdiili isagoo dhaanta la ciyaaraya Een, eh, oo nimankii olelafta ahay ubo leh oo dee maaragtay een, aflagaa deynaya ayaa laga soo duuban oo wax ku dhacay maaqaane laga soo bilaabo labada kun labiyo tobankii oo ciidamada etoobiya mar kale ka soo tallaabeen xadbeenaadka soomaaliya ilaa iyo wakhtigan waxay etoobiya ciidankeedu soomaaliya ka wadaan xasuuq bahalnimo ah iyo gobodfallo wuxushnimo ah oo beegsanaya qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed
ذقنا الأسى قهرا فويحك أمتي أين العلا والعز والإكبار
gobollada bakool baay gedo iyo hiiraan ayay ciidanka etoobiya ku leeyihiin saldhigyo waaweyn magaalooyinkii ugu caansanaa gobolladaas afarta ahna waxaa ka taagan calanka etoobiya awaamiirtana waxay ka qaataan adis ababa laakiin nasiib darro xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar weliba qaadayey tallaabooyin marin habaabin ah oo uu ku doonayo in maskaxda shacabka soomaaliyeed kaga tirtiro cadaawadda ay u qabaan nasaarada etoobiya wuxuu ciidanka etoobiya ee duulaanka ku jooga soomaaliya tacadiyaadka kala duwanna geysanaya ku tilmaamay saaxiibo dhiigga u horaya soomaaliya qaybna ka qaadanaya xornimada dalka etoobiyana saaxiibaan nalnahay oo aabatan hadda dagaalka nala gelayso oo dhiiggeeda noo hurayso oo cadowgii nala nala xoraynayso oo maxaan ku idhaha nala joogta waayo oo madaxdeedii dalkeenna ay soo booqana imaanaysa etoobiyana saaxiibaan nalnahay
war baldayaa kufrigiisoo dilay dabaa ordayaane war baldayaa walaysii dugsanii dabaa qadisiye
marka laga yimaado in xasan sheekh maxamuud uu etoobiya u arko saaxiibo ka shaqaynaya xornimada soomaaliya sida uu hadalka u dhigay wuxuu fagaare weliba uu istaago meel kaga dhaca halgankii awowayaasheena ay la galeen nasaarada etoobiya boqolaalkii sane ee lasoo dhaafay kani waa xasan sheekh maxamuud oo aan taariikh qurux badnayn ku tilmaamaya jihaadkii muslimiinta soomaaliyeed la galeen nasaarada etoobiya annaga iyo etoobiya lix boqoloo sano taariikhaa naga dhexayso lixda boqoloo sano taariikhdaana taariikh qurxoon ma ahayn taariikh jihaad iyo kursayd iyo muxaasilibiyiin iyo balaayo ku salaysanay ahayd sagaashankii aan u haysanay annaga soomaali haddaan nahay taariikhdaas inay soo gabagabowday markii maxamed siyaad barre iyo mengisti xaylemaryanba ay dalka ka carareen labadii dowladoodna ay dumeen taariikhdaas lixda boqoloo sano soo socotay waxaan u haystaa meeshaas inay ku dhammaataan annaga soomaali haddaan nahay u haysan war taariikhdaas boggaas annaga soomaali haddaan nahay waa iska laabnay
haddii aanu eegno dhulka soomaaliyeed ee etoobiya gumaysiga ku haysato wuxuu xasan sheekh maxamuud u arkaa dhulka iyo dadka halkaas ku noolba inay etoobiyaan yihiin mar uu booqasho ku tegay dhulka soomaali galbeed ayuu dadka soomaaliyeed ee gumaysiga lagu haysto ku tilmaamay soomaali ethoobiyan ah isagoo ku faanay inuu yahay madaxwinihii ugu horreeyey ee soomaali ah oo booqasho ku taga soomaali galbeed dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaan booqasho ku nimiday maalintii labaadaan joognaa runtii booqasho aad iyo aad u fiican oo taariikhi ay ahayd Eh, waa markii ugu horreysay oo madaxweyne soomaaliyeed uu degaanka soo booqda Eh, runtii degaankan markaan nimina dadkii soomaaliyeed eh, degaankan dowladdiisa mas-uulka ahaa ee shacabka ka ahaa runtii soo dhoweyn aad u fiicanna waan kala kulannay muhiimadda ugu weynna waxay ahayday haddee soomaaliya iyo etoobiya waayahan dambe oo dhanba cilaaqaadkooda usoo hagaagayay Inuu danayaaye. war baldayaa kufrigiisoo dilay daba ordayaane war baldayaa walaysii dugsanii daba qadisiiye war baldayaa wixii daashaday degashanayaale intaas kuma ekaysane wuxuu xasan sheekh aflagaado u miisay soomaalidii hubaysneed ee dagaalka kula jirtay xabashida etoobiya kuwaasoo ugu dambayn iyaguna hub ka dhigay raallina ku noqday inay xabashida ka hoos shaqeeyaan halgankii lala galay nasaarada xabashida ayuu mar kale xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay dhibaato laga soo gudbay dadka soomaali galbeed ku noolna wuxuu ku dhiirigeliyey inay kusii hoosgalaan gumaysiga etoobiya marka taariikhdaasi taariikh dhib badan ay ahayd maanta waa la soo gudbay annagu dadka soomaalida weligoodba dadkaanay un wanaag la jeclaayeen wanaaggiina maanta way haystaan inay sii wataan oo wanaaggooda sii kordhiyaanu wixii etoobiya kala dhexeeyeen ay kala mucaamilaan wixii u gaarana qabsadaan yaan annagu nala quman taasaanan spiritka iyo muxuu niyadda aan halkan ku nimidna sidaasay ahayd marka dadka soomaalida deegaanka waxaan leenahay hambalyo shaqo fiican aad qabsateen waa idinku bogaadinaynaa
labada kun saddex iyo labaatankii wuxuu mar kale xasan sheekh maxamuud etoobiya u saxiixay inay duulaan militari oo ballaaran ku soo qaado soomaaliya isaga iyo kooxdiisa fadhisa filla soomaaliyana waxay ku faaneen in adis ababa ay qayb ka tahay waxaa loogu yeeray howlgalka libaaxa madow waana wadalayn doonaa waana la eri doonaa dalkaana waa laga xorayn doonaa waxaan waa wax biyo israacinta uu xasan sheekh maxamuud wada oo ay soomaali badan la yaaban tahay waa in etoobiyadii uu saaxiibka ku tilmaamayey dhulkii ay qaadatayna u aqoonsaday dhul etoobiya leedahay taariikhdii nagala dhexaysana ku sheegay inaanay ahayn mid qurxoon oo ay tahay in laga gudbo uu xilligan ku hadlayo hadalla ka hor imaanaya intii uu horay u sheegay ma qarsoomin dowladda etoobiya ee dariska aan nahay waxay sheegtay gob ma ahidiin sovereign ma ahidiin idinla tashamayno idin warsamayno waxaad samaysateen oo adika waa dowladdeenna aad leedihiinna dowladdiin- dowlad ma aha dhulkaana nus anaa anaa qaadanayo shalay deris maanaan noqon weligeenna was- meeshaanaan kala deganayn haddii maanta dhul laysku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheeganno etoobiya annagay tahay etoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadu inaan dhul nagu sheegata ma aha marka nimaan muxuu ahaay eh, gobnimadeennii aan aqbalsanayn oo dhulkeennii nusaan qaadanayaa leh shacabkeenniina waa kala qaybinayaa nusna waa saasaa tihiin nuska kalena waa saas na kala dhahayo isaga waa cadow iska dhicin iska celinowna mudan yahay waana iska celi jirnay weligeen fac- ka fac waana la yaqaan maantana waa iska cel dadkiiyaan nahay wixii ka dambeeyey horraantii sanadkan labada kun afar iyo labaatanka oo ay dowladda etoobiya is-afgarad la xidhiidha badda la gaartay maamulka la baxay somalilan wuxuu xasan sheekh maxamuud isku dayay marin habaabinta bulshada soomaaliyeed isagoo isku dayaya inuu ka faa'iidaysto carada shacabka kelimaddii ugu horreysay ee uu xasan sheekh maxamuud yeediyo kadib is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee ay gaareen etoobiya iyo maamulka somalilan wuxuu sheegay in is-afgaradkan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka faa'iidaysanayso dhallinyaro badan oo soomaali ahna safkeeda ku biiri doonaan faragelintii malla zanaawi markuu etoobiya madaxda ka ah soomaaliya uu ku sameeyey al-shabaabaa ka dhashay fursad kale in loo abuuro shabaabku ay ay soo istaaga xalaya ugu dambeysay degdegsiinyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xalay wuxuu ku hadlayay waad maqlayseen fursad kale iyo islogan kale oo dhallinyaradeenna ama nationalistis ha ahaadaano ama wadaadda ha ahaadaano ee si uun u fogaaday lagu soo rikruut gareeye shabaabku ay ku helaan dhallinyaro badan oo ay soo xelaystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhallinyaradii ay ka soo wada tegayso arrintaani waa arrin kale oo fursad kale abuuraysa waaye harun idin dareensiine siyaasigani waa wada dayuus amase doofaare nin quruu wax diideli ma jiro oo damiir leheye
sida hadalkiisa ka muuqata xasan sheekh maxamuud ma xanuujin in baddii soomaaliyeed ay etoobiya qaadato laakiin wuxuu istusay in arrintan ay ka faa'iidaysan karaan halgamayaasha soomaalida arrinta isweydiinta mudanna waxay tahay xasan sheekh maxamuud soomaaliya oo dhammi ma ku wareejin lahaa etoobiya haddii aanay jiri lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidan la isu duldhigay ha isku dayreene waxaad diintu kuma joogsatee way ku darartae waa daad ilaahay wadoon cidi dabbaalayne balse nimanku waa cadow dahsoonoo dagaal wadae
dhanka kale wuxuu xasan sheekh maxamuud sheegay inaanay su'aali ka taagnayn in etoobiya qaadato qayb ka mid a badda soomaaliya laakiin su'aashu tahay sidee ayay etoobiya ku helaysaa badda soomaaliya waxaa soo haray aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda akses ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aasha na dhex taallo ee waxay tahay etoobiya badda akses way u yeelanaye see ugu yeelanay waxaa intaa ka sii daran oo xasan sheekh maxamuud u sheegay etoobiya halka ugu dhow ayay bad ka heli karaan taasoo ah inay isagu soo maraan oo uu bad u saxiixo waxaan mar kale bayaan baaq u jeedinayaa dowladda etoobiya wax badanoo wanaagana way naga soo dhexeeyeen wax badanoo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha kowdeedii januari u jeesateen ka soo jeestaan lena waddo idinkama jirta meeshaas bad haddaad rabtaan dekada haddaad rabtaan macaamil adduunya haddaad rabtaan si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsaneenaa jirto waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara galnaano egmase waagumowna dad badan kala raacnoqooye mase waagumowna dad badan kala raacnoqoye haddaba xaqiiqda biyo kama dhibcaanka ah ee uu mar weliba xasan sheekh maxamuud sheegayo ayaa ah inaanu u diidanayn in etoobiya la siiyo qayb ka mid a badda soomaaliya waxa uu doonayo ayaana ah in isagu taariikhda ku galo inuu yahay madaxweynihii ugu horeeyey oo etoobiya bad siiya si la mid a sidaba uu u noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee dhulka soomaali galbeed iyo dadka ku noolba u aqoonsaday inay etoobiyaan yihiin dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaan booqasho ku nimiday maalintii labaadaan joognaa runtii booqasho aad iyo aad u fiican oo taariikhi ay ahayd waa markii ugu horreysay oo madaxweyne soomaaliyeed oo dagaanka soo booqda dareenka aan xaqiiqda ku salaysanayn ee ay muujinayaan xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa marka la joogo qadiyadda etoobiya ayaa u muuqda mid lagu dhagrayo shacabka soomaaliyeed ilaa iyo haddana ma jirto tallaabo cad oo ay qaaday dowladda federaalka oo ka dhana etoobiya dhowaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si cad u taageeray dowladda xabashida etoobiya markii la isku dayey in khiyaano qaran lagu eedeeyana waxay ku doodeen inaanu jirin xeer ay meel marisay dowladda federaalka oo etoobiya u aqoonsanaya cadowga ummadda soomaaliyeed sidaas darteedna taageerada etoobiya aanay ka dhignayn khiyaano qaran sida ay warka u dhigeen
wax dembiya oo meeshaa ka dhalanaya ma jiraan maadaama ayna ayna baarlamaan annagoo ah aana etoobiya cadow loo dhigleer garayn waxbaa la isku hayaa wadahadal baa jira waddanka haddii dagaal lagula jiro waxay noqon kartaa wax la yidhaahdo khaa'inu waddan oo kale marka laga yimaado in ciidanka etoobiya weli ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxay dowladda etoobiya gacanta ku haysaa badi siyaasiyiinta soomaalida mid welibana ha muujisto ama ha qarsada eh waxa uu xiriir la leeyahay xukuumadda xabashida etoobiya hadallada ay jeedinayaan ayaana ka markhaati kacaya iyo bakool iyo gado dagaalkii siyaad barre isoo u dhacay wixii ka dambeeyey gacanta waxaa ku haya etoobiya awoodda etoobiya gacanta ku haysa qof lama soo magacaabo oo guddoomiye degma kama noqdo ama taliya ciidan kama noqdo ilaa waa etoobiyaan waa soo waa soomaali etoobiya u tallaala
etoobiya waxaan nahay dal darisa walaal ah ilaaha mataqaanaa daris naga dhigay inaan heshiinaan diyaar u nahay inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay
waxaan kaloon aaminsannahay dowladda etoobiya waa dowlad ilaa iyo nebi aadan dad aan deris ahayn waaye intii la dhashay waxaan aaminsannahay in nabad iyo walaalnimo iyo heshiis iyo nin walbaba inuu wixiisa haysto wax heshiis lagu yahayna lagu wada noolaado in lagu wada joogaan aaminsannahay oon ayagana nala dagaalin annagana aan nala dagaalin walaalnimo iyo deris wanaag inaan isu kaashanno iska kaashanno ganacsiga iska kaashanno amniga walaalnimadaas aan ku wada joogno oon cidna aynan u arkin cidda kale inay cadow tahay etoobiya annagu ma diidanin etoobiya horumarkooda iyo wanaaggooda iyo noloshoodu annagana horumar iyo faa'iiday noo tahay waxaan doonayaa inaan kuu sheego jaarkaaga adigu ma dooran kartid etoobiya jaar baan nahay etoobiya jaar baan nahay etoobiya maxay haysaa oo annagaan annaga u baahan nahay annaga maxaan u baahan nahay oo etoobiya ay u baahan tahay taasaa waxay keentay soomaaliya waxa waxaan oo fargaran karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiino bacdama ay yihiin landlog aysan dekado lahayn maxaan annaga soomaaliya aan aan dhaqaalahooda aan aan aan aan ku kordhin karnaa annagu markaa cid alle ciddii maalgashanayso dekedaheenna afar keliya maaha xitaa waxaan jeclaan lahaa jeclaan lahay inay ka bataan afar keliya maaha xitaa waxaan jeclaan lahaa jeclaan lahay inay ka bataan
waxaa soo haray aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda akses ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taallo ee waxay tahay etoobiya badda akses way u yeelanaye see ugu yeelanaya haddii xasan sheekh maxamuud uu tallaabo weliba u qaaday raaligelinta etoobiya iyo abay axmed taasina ay ku kalliftay inuu xitaa dhaleeceeyo halgankii xalaasha ahaa ee soomaaliya la gashay nasaarada xabashida wuxuu xilligan xasan sheekh si cad u sheegay in etoobiya aanay soomaaliya u aqoonsanayn inuu yahay dal madax bannaan shalay etoobiya way diidaneed gobnimada dalka soomaaliyay dafirtay maanta la joogana weli ma aqoonsana maanta la joogaayo weli ma aqoonsana waxaan wa- wadahadalkii ankara aan uga soo kala tagna waa intaas inay diiday ilaa iyo hadda ay diidan tahay soomaaliya dad dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ayay diidan tahay maadaama ummadda muslimka ee soomaaliyeed ee etoobiya u aragto cadowgeeda koowaad waxaa socda iskudaya uu xasan sheekh maxamuud ku doonayo inuu kaga faa'iidaysto carada shacabka etoobiyana ku cadaadiyo inay isaga u soo marto badda soomaaliya arrintan ayayna dowladda federaalka ka dhex aragtaa tallaabo ay ku askarayn karto dhallinyaro badan oo soomaaliyeed etoobiya waa cadow soo jireen ah ee soomaaliya leedahay waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed in eh, dhallinyarada ay iska qoraan eh, ciidanka qalabka sida
sigan dhulkeeniyo dalkii gaalada u dhibay wax ma dhowrsadaan midhaneen dhinacnayga su-aasha ay dad badan isweydiinayaan waxay tahay haddii ay dhacdo in kulanka ka dhici doona ankara ee dhex maraya etoobiya iyo dowladda federaalka uu heshiis ku soo dhammaado xasan sheekh maxamuud ma mar kale ayuu burin doonaa wararkiisii golekafuulka ahaa waayadii u dambeysay ee ka dhanka ahaa dowladda etoobiya isagoo mar kale ammaan u miisaya etoobiyaanka cadaawadda gaamurtay u qaba shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah etoobiyana saaxiib aan nalnahay oo waabatan hadda dagaalka nala gelayso oo dhiiggeeda noo huraysa oo cadowgii nala nala xoraynaysa oo maxaan ku idhaha nala joogta waaye oo madaxdeedii dalkeenna ay soo booqana imaanayd etoobiyana saaxiib aan nalnahay dhigtiyo tacabkii dheeraye waa ka dhulkeeni inuu meeraba u dhowe markuu ragu dhashiyo geesiya liciyo uu waayey waa ta dhirtiyo ciidda iyo dhagixi ooyeene nimanka xaqii dhinac mariyo koramada dhaatay nimanka kufrigu dhansadee dhayfidhnow mehersan ee xabashiga dhor kaliyo dhanashku taliyo nimanka mahiiga u dhaxo wada dhirbax